bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
soomaaliya oo ka qaybgalaysa shirkii ugu horeeyey ee jaamacadda carabta iyo kan ururka iskaashiga islaamka oo looga hadli doono dagaalka qasah iyo qadiyadda reer falastiin wasiirkii hore duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi ahna musharax madaxweynaha jubbaland oo xaflad soo dhaweyna loogu sameeyey magaalada bringham ee dalka ingiriiska
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo sheegay in la qaadi doono dhagxaanta ku xihan wadooyinka muqdisho maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo maanta u fadhida dhegeysiga dacwad racfaan ah oo xafiiska xeerlaaliyaha guud iyo qaar ka mid ah eedeysanayaasha ay soo qaateen kuwaasoo eedeysanayaal ka yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo safiirka u k kala hadlay saameynta fatahaadaha roobka
iyo xaaladda ka taagan marinka khaza oo weli halkeedii ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duwar wanaagsan dhegaystayaal waa sabti taarikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur wadajir waxaa idgugu waramaya cabdisalaan juulo shaakir iyo anigoo saliim alcadaala mar kale kusoo dhawaada warka aan ku bilowda soomaaliya waxay ka qaybgelaysaa shirkii ugu horeeyey ee jaamacadda carabta iyo kan ururka iskaashiga islaamka oo loogu hadli doono dagaalka khaza iyo sidoo kale qadiyadda falastiin ee halkaasi ka taagan maxamed shiine geedi ayaa warkan faahfaahinaya wadamada carabta iyo weliba ururka islaamka ayaa ka furmay magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudi arabiya shirkan oo ay ka qaybgalayaan inta badan madaxda wadamada caalamka islaamka iyo weliba sidoo kale dalalka jaamacadda carabta ayaa looga hadlaya qadiyadda culus ee ka taagan marinkai khaza oo duqeynta baan ay ku hayeen ciidanka yuhuudda shirkan oo ay martigelisay dowladda dalka sacuudi arabiya ayaa looga hadlaya arrimo badan ay ku jiraan sidii mowqif midaysan looga qaadan laha arrinta ka taagan marinka khaza iyo sidoo kale wadamada iyagu oo aan islaamka ahayn ee ku sugan dalka sacuudi arabiya ay qeyb uga qaadan lahayn shirkan dhaxal sugaha dalka boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan oo shirkan fure ayaa sheegay in loo baahan yahay kulankan wadajirka ee wadamada jaamacadda carabta ku bahoobay sidoo kale wadamada islaamka aan jaamacadda carabta aan ka mid ahayn ay qaraar uga soo saaraan arrinta ku saabsan marinka khaza sidoo kalena kulankan ayaa waxaa khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka jeedin doonaa madaxda dalalka islaamka iyo weliba kuwa carabta ee ka qeybgalaysa kulanka madaxweynaha dalkaasi suuriya bashaar al asad ayaa sheegay in mowqifkiisa ku aadan shirkan carabta ee islaamka inuu yahay mid loo baahan yahay islamarkaana wadamada carabta islaamka ay go-aan ay ka qaataan arrinta ku saabsan marinka khaza dowladda soomaaliya waxaa kulankan uga qeybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaana kulankii shalay isaguo qeyb ka ahaa ayaa waxa uu ka hadli doonaa arrinta ku saabsan kulankan wadajirka ee ururka jaamacadda carabta ee islaamka mowqifka ku aadana dowladda soomaaliya arrimaha marinka khaza madaxweynayaasha dalalka sacuudi boqortooyada sacuudi arabiya jordan masar turkiga iyo wadamo badan oo islaam oo aan ka mid ahayn ururka jaamacadda carabta ayaa iyaguna lagu wada in kulankan ay ka hadlaan islamarkaana ka hadli doona qadiyadda ku aadan ismarigaaga ka taagan marinka khaza iyo weliba sida baan loo baabiinaya shacabka iyo weliba dadkan waxba galabsan ee ku dhaqan dalka falastiin gaar ahaan marinka khaza dhaxal sugaha oo shirkan isagu martigeliyay islamarkaana qeyb ka ah hadallada uu halkaa u ka jeedinayo ayaa sheegay in loo baahan yahay wadamada carabta islaamka inay go-aan ay ka qaataan islamarkaana wax wax ku oola laga soo saaro kulankan wadajirka ee jaamacadda carabta islaamka oo noqonaya kulankii ugu horreeyey sidaan oo kale ah ay wada yeeshaan labada dhinac loogana hadlaya qadiyadda ka taagan marinka khaza kulankan ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya sheegtay in laga soo saari doono warbixino wax ku ool ah
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in la qaadi doono dhagxaanta ku xiran wadooyinka muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qeybgalayay munaasabad casho ah oo taliyaha ciidanka booliiska u sameeyey ka qaybgalayaashii shirka amniga qaranka gaar ahaan booliiska ayuu ka sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay dayeenta ciidanka booliiska sidoo kale waxa uu ballan qaaday in dhowaan la furi doono ama dhagxaanta ku xiran wadooyinka muqdisho laga qaadi doono gaartay laba fariimood oo muhiim ah oo dadka reer muqdisho ay soo direen ay jirtaa oo fariintooda aan gaarnay mid wa- aan- aynu soo gaartay mid waxa weeye biyahaas in wax laga qabto oo iyo daadadka mar walba magaaladan ee kusoo rogmada oo dhex fadhiista oo dhibaat jidad magaalada kala gooya oo dadka dhibaateeya oo guryaha biyuhu ay galaan taa in wax laga qabto waa qodob qodobka labaadna waxaa weeye amnigii haddiiba magaalada fiicnaaday in dhagxaanta la qaado ayagana waa fariimaha ka imanaya bulshada waxaan leenahay bulshada reer muqdisho fariimihiis fariimihiina wayna soo gaadheen waana la sameynaya haddii ilaha yidhahdo arrintaas guddoomiye waxaan gobolka faraynaa inay u howlgalaan sidii wax looga qaban lahaa waan hubaa inay ku dhex jiraan oo aysan labadan habeen seexanin oo aada ordayeen laakiin haddana waxaan u baahannahay in sideedaba in eh, magaaladan eh, habka ay hadda biyuhu ay u fadhiistaan iyo siday ku socdaan iyo laamiyada la dhisayo ood maalin walba dhisaysaan way isdi- way isdiidan tahay marka waxaan u baahannahay habkii dhiliilinka ahaa ee biyuhu u mari jireen ee saxda ahayd in la raadiyo oo magaaladan biyaha laga saaro dhibaato badan oo dhe- muddo dheer lagu soo qabi baa jirta jidka lasii dhisaana wax weyn ma keenayo meeshii biyaha shubayeen buu celinayaa kadibna waxay noqonaysaa inay xaafado kale ku dumaan marka culays badanaa ka jira magaalada waddankeenna maalmahan waxaa ka socdaa eh, roobab waaweyn iyo daadad ayaa ka socda runtii dad badan oo fara badan oo nus milyan soomaaliyeed ee gaaraya ayaa dhibaatooyin fara badan runtii daadadkaasi ay u geysteen oo ay qixiyeen oo caawa iyaga dadkoodii waaweynaa iyo caruurtoodii iyo hooyooyin ayaa laga yaabaa inay bannaanka ku umulayaan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maanta waxaa ka socota dhageysiga dacwad racfaan ah oo ay eedeysanaal ka yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha aadan maxamed cabdi cabdulaahi maxamuud cusawow cumar macalin nuur iyo cab- saabir xasan cabdinuur ayay kala yihiin eedeysanayaasha saabir isaga waxaa lagu xukumay ama maxkamadda gobolka ku xukuntay sideed saddex bilood saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah cabdulaahi een, maxamuud cusuble iyo cumar macalin nuur iyaguna waxaa lagu kala xukumay min hal sano oo xabsi ah halka een, aadan maxamed cabdi isagu la fasaxay saabir isaga ayaa racfaan soo qaatay een, cumar iyo sidoo kale cabdulaahi maxamuud cusuble iyaga ayaa racfaan soo qaatay halka aadan maxamed een, isaguna racfaan ay kasoo qaadatay xeer ilaalinta gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa gudoominaya cayaan saciid cali maxamed waxaana goo- goobjoog goobta ka ah dadweyne bahda saxaafadda xeer ilaalinta iyo sidoo kale qareenada u doodaya eedeysanayaasha maxkamadda ayaana hadda ka socota dacwadda inkastoo hadda waqti nasiina ah la jiro dibna la iskugu soo laaban doono kowda iyo qadar soddon daqiiqo ah ama toddoba saac iyo bar halkaasi oo dacwadda laga sii ambaqaadi doono
dhinaca kalena wasiirkii hore ee wasaaradda duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi ahna musharax madaxweynaha jubbaland ayaa xaflad soo dhaweynah lagu sameeyey magaalada birmingham ee dalka u k faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray cabdiciid cabdulaahi
ugu sameeyey wasiirkii hore ee duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi omar oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha jubbaland dadka kasoo qayb galay shirka wadatashiga musharax madaxweyne maxamed cabdulaahi omar iyo jaaliyadda jubbaland ee u k ayaa waxay kasoo kala safreen ireland u k iyo deegaanada kale ee yurub qaar ka mid ah dadkii ka hadlay xafladda qaar ka mid ah dadkii ka hadlay xafladda soo dhaweynta ayaa sheegay in jubbaland ay u baahan tahay isbeddel iyagoo tilmaamay in maamul goboleedka jubbaland ay ka liidato maamul goboleedyada kale ee dhismihiisu ka dambeeyey in yani kursiga la furo reer puntland oo kale aan noqono reer koonfur galbeed oo kale aan noqono aan noqono xataa maamuli goboled hiirshabeel oo kale xataa aan noqono yani inta xabal reer jubbaland oo si inta xabal dad aqoon aan nahay dad cilmi badan aan nahay dad waxaan nahay tiro badan aan nahay haddana la doorashada dhana oo damiinka nahay hiirshabeel haddaa la dhisay intaa soomaaliya joogaa la dhisay hadda waa aragtay hiirshabeel soo kubanayso يعني كونفورم المبارك ضديو كعب يعني هاشا قيسو dadkii soo qabanqaabiyey xafladda qiimaha badane ee lagu soo dhaweynayo wasiirkeena omar ahna mustaqbalka madaxweynaha jubbaland waxaa muhiima inay shaqayso dimuqraadiyadu in qof kala doon waad aragteen waxaan ku guuraysan hadda dowladda dhexe in afartii sanaba ama hal sana ku darsado iska xogaa iska sii wada wateen dhib balaare in dhowrkii sanaba aan nin cusub la doorto oo aan ku bedelo madaxweyne cusub in madaxweyneyaasha iyagoo taagan aan aragno oo isbedelayo oo nibanni bedelaya gobolladana waxaan rabnaa sidaas oo kale inaan ku bedelo ma aha nin iska hayso because nin hadduu hal meel iska joogo muddo isagaa islaysiinaya isagaa meesha lahaanaya meesha waxaa loo tartamaa doorasho loo galaa oo maalka uu noqdaa qofka ugu horreeya ee doorashada
musharax madaxweynaha jubbaland maxamed cabdulaahi oomaar ayaa sheegay in jubbaland oo maamulkeedu dhisan yahay muddo labiyo toban sannadooda islamarkaana aysan jirin wax muuqdo oo laga qabtay dhinacyada amniga caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha kale ee horumarka jubbaland laba iyo toban sano muddo ka badan ayay dhisantay maanta waxaa laga hadlay hirshabelle oo muddo yar dhisan oo kale inay noqoto waa nasiib daro waa nasiib daro hal qof ma lagu dheeri karaa waxaan filayaa in sistamka dhan ay jiro lagu dheeri karo sababtoo ah hal qof meelna kama taliyo wuxuu waxaa jira dad la taliyaal ah iyo dad la socda deegaankii jubbaland dhammaantiis especially jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaa xor ka ah saddex magaalo waxaana sii daraa caawa in aanan haysanin telefishin gadaal waxaan rabay in aan ka tuso xaaladda dhabta ah ee jubbaland waxaan filayaa dhammaantiin ama idinka inaad iskool halkan ka dhigateen ama ilmihiin ay ka dhigtaan waxaanse rabay inaan idin tuso ardayda kismaayo joogo iskuulka ay dhigtaan iyo kuwiin iskoolka ay dhigtaan waxaan rabay inaan idin tuso ardayda jamaca joogto ee saddex iyo toban sano iskuul la-aanta ah iyo kuwa waddankana hadda joogtiin iyo kuwa xamar joogo iskuulaadka ay dhigtaan waxaan rabnaa inaan isku bogaadino ciyaalkaa saddex iyo tobanka sano iskuul la-aanta ah inay ciyaalkiina yihiin ninkii ku taageeraya ama gabadha ku taageerayso qof qabiil waxaa ka haboon in qofkaasi lagu dhaliilo waxqabad la-aantiisa saddex iyo toban sano waa muddo dheer muddo wax badan lagu qaban kara iskuul ma jiro isbitaal ma jiro jid ma jiro guri ma jiro
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho guud ahaan warkii doorar aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagin tacdi warkayga seega barahayna bulshada ay ka heli karaan amaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel